shicnadan isugu jirta dawo iyo qalab caafimaad oo dowladda turkigu ay ugu deeqday shacabka magaalada baledweyne ayaa waxaa kala wareegay mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka hirshabeelle deeqdan dawada ee ka timi turkiga siday u arkaan iyo waxa ay ka tari karto dhibaatada dhinaca dawada ee cisbitalka ka jirtay ayaa waxaa v o a uga waramay qaar ka mid ah dadka magaalada baledweyne maasha allah dowladda turkiga waxaa dhihi lahaa mar walbaba dadkan inay kaalmeeyaan ee daawooyniyo waxyaalo dhan walba siday u caabi karaan hadda maanta oo kale daaway u keeneen waa wax lagu farxo maanta bukaan oo xanuunsanoo walax aan haysanina laga yaabo oo soo iibsan karin dadka isku wada mid ma ahan daawada maanta la keenay turkigaa noo keenay waa ku mahad celinayna aad iyo aad boqolkiiba boqol daawada banaankaa laga soo gada jiray haddana turkigaa noo keenay iyo hirshabeelle waa mahadsan yihiin aad iyo aad bukaanka suuq banaankay tegi jireen daawada kasoo gadanaayeen markaasay isbitaalka keensi jireen daawadaas oo turtigu turkigu uu noo keeno waa u mahad celinayna iyo madaxweynaha hirshabeelle iyo oo noosoo barnaamijkaasay wax badan ay noogu soo qabteen ay noo keeneen daawadan in badan ay noo aali doontaa waana anfici doontaa bukaankana way anfici doontaa insha allahu iyo bulshada oo magaalada beledweyne daawadan warkay go-do adiga waxaa dhici jiray maadaama daawadu go-day dadka oo hadda waxaa laga u doonan jireen farmashiyaalka oo banaanka ah haa maadaamay daawadu go-an tahay daawadaas banaanka laga keena shaqaalaha ay ku dul jiraan bukaanka oo meesha jiro madaxa adeega caafimaadka ee cisbitalka beledweyne doctor xasan cumar siyaad ayaa waxa uu ka mahad celiyey deeqda dawada waxaana uu ka waramay baahida adeeg ee cisbitalka uu qabo halkan waxaa ka jirto baahi dhab ah aan hadal ugu soo koobi karin wixii qalab ah waxaan si gaara uga codsanay maanta sariirta qaliinka ee gobol yani shan boqol oo kilomitr square wax loogu qalaya ma shaqaynayso bukaanada la suuxinayo waxaa la suuxiyaa without general anesthesia machine waa arrin aad u adag so isbitaalka digfer maadama isbitaal weyn yahay at least inay hal sariir iyo hal anesthesia machine oo top emergency xataa response ka bixin karaan waa su-aal ii taagan laakiin meeshan waxay u baahan tahay qorsho guud iyo in wax laga qabto dhab ah isbitaalkan wuxuu u baahan yahay qalabeyn iyo dayacatir iyo human resource iyo dhakhaatiir takhasuso kala duwan wato in la helo iyo qalab lagu shaqeeyo so waxaan leenahay waa markii ugu horeyso oo dhakhaatiir turkiya oo si saxa ugu kuurgalo soomaaliya xaaladda beledweyne ay yimaadaan we hope inay dowladda somaliya gacmeeda ku istaagto wasaaradda caafimaadka iyo isteydyada ay isku xilqaamaan lakin sidaan la socno weli wax badan baa noo dhiman welina caawin baan u baahanahay masar kanan ku-xigeenka madaxa xafiiska qaramada midoobey ee hirshabeelle oo goobta dawada lagu wareejinayay jooga ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobey dhakhaatiirta turkigu ay ka taageertay soo qaadidda dawada waxaana uu intaa raaciyey in hirshabeelle uu yahay maamul cusub islamarkaana u baahan in dhinacyo badan laga taageero wasiirka caafimaadka ee maamul goboleedka hirshabeelle cabdi macalin maxamed ayaa waxa uu sheegay in dawadan turkiga ugu deeqay la gaarsiin doono dhammaan deegaanada uu maamulo hirshabeelle daawadatan ay noogu deeqeen walaalaheenna turkiga rajib dayib ortogan ay noogu hosbitaal ay noogu deeqeen waa waa laba boqol iyo toddoba karton waayo oo qalab kala duwan uu ku jira daawo keliya ma aha qalabkii kale oo isbitaalka u baahnaa ayaa ku jira waxay marka ay ka kooban tahay laba kun iyo shan boqol oo kilogaram ama keji waxaana loogu talagalay daawadatani inay gaarto dhammaan inay gaarto hiiraan rijin inay gaarto waxaan annagu aan ballan qaadaynaa insha allahu inay gaarto dhammaan meelihii loogu tala galay waxay noo fasaxeen walaalaheenna turkida meel kasta oo statekan ka mid ah inaan gaarsiin karno aynana siin doonaan dawo kale oo dheeraad ahna ayna siin doonaan waxaan u mahadnaqaynaa takhaatiirteenna iyo howlwadeennadeenna gobolka kan duruufta adag ku soo shaqeeyey welina aan ka dhex bixin ayagoo wax mushahara aan ku qaadanayn oo si tabarruc ah ama iskaa wax u qabso ah ku dawaynhaya dadkooda soomaaliyeed ee u baahan kaalmada u baahan aanna ka dhex bixin muddo dheer ku dhex jiray wakhti kastana ku qaatay riski iyo khatar kastana
waa deeqdii ugu horreysay oo ka timaada turkiga islamarkaana soo gaarta cisbitalka magaalada baledweyne oo sannadihii dambe la daaladhacayay dawayari iyo qalab la-aan xuseen xasan dhaqane v o a baledweyne